bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii afariyo kontonaad ee kitaabkii alraxiiq اlmakhtuum weli waxaan ku dhex jirnaa dhibaatadii iyo cadaadiskii iyo gardaradii iyo tacdiibkii lagu hayay ee muslimiintii soo islaamtay ashiddatu iyadoo lasii adkeeyey fi tacdiibi jirdilkii iyo maskax dilkii lagu hayay muslimiinta oo lasii adkeeyey iyo wa muxaawalati alqadaa'i iyo isku day la isku dayey in la dilo calaa rasuuli illaahi sala allahu caleyhi wasalam rasuulka ilaahay in la dilo oo la isku dayey ayaa arrintani ka hadlaysaa walamaa markii akhfaqa ay ku guuldaraysteen almushrikuuna nimankii mushrikiinta ah reer maka fii makiidatihim shirqoolkoodii oo ay rabeen dadkii asxaabta ahay ee u hijrooday ee u qaxay bilaadil xabasha inay dib u soo celiyaan markay arrintii ku fashileen oo wa fashilow ay ku fashileen fii istirdaadi lmuhaajiriina muhaajiriintii inay dib usoo u soo celiyaan markay tay dhacday ishtaatuu way hureen qadaban cadho ayay la hureen ama la googo-een cadha cadhu u go-ay baan nidhaahnaa inagu cadhuu la googo-ay carabtuse waxay tidhaa cadhuu la huray wuu googo-ayna way yidhaahdaan ishtaatuu way siraadmeen oo way hureen qadaban cadho wakaaduu waxay qarka u gaadheen oy segeen yatamayazuuna inay googo-aan haydan xanaaq inay la googo-aan fashtadad waxaa sii adkaatay oo sii qallafsanaatay oo meeshii ugu dambeysay gaadhay daraawatuhum cadaawadoodii wanqaduu waxay gurada uga dhaceen calaa baqiyati almuslimiina muslimiintii ku hadhay maka kuwii baa lagu cadho furfuray wamadduu way fidiyeen oo way taageen aydiyahum gacantooda iyo ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay ayay gacantooda ku fidiyeen gacanta bisuu'i xumaan wa daharat waxaa ka soo ifbaxday oo kasoo muuqatay minhum xaggooda tasarufaatun habdhaqanno oo tadullu ku tusinaysa calaa annahum nimankii mushrikiinta ah ee xanaaqsanaa ee fashilay araaduu inay damceenba alqada'a calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay inay ka takhallusaan oy dilaan liyasta'siluu si xididada ay ugu siibaan juduura alfitnati say iyagu leeyihiin fitnada xididkeeda xididka say usoo bixiyaan fitnada allatii fitnadaasoo aqadad wax qallafsan ka dhigtay madaajicahum meeshay ku seexanayeen meeshay dhinaca dhigayeen marka qofku markuu hurdo meesha uu seexdo ama sariir ha ato jaadariga markuu ku seexdo ama dhul iyo wuxuu raba ha ku seexdee meesha uu dhinaca dhulka dhigo yaa madjac la yidhah waa meeshuu ku jiibsanayay meeshaasi hadday qodxo leedahay oy qallafsan tahay miyaad gam-i marka aqada madjacahu waxaa la yidhaah meeshii uu dhinaca dhulka dhigayay uu seexanayay yaa waxaa laga dhigay meel wax qallafsan oo lagu seexan karayn oo ku mudmudaya marka dacwadii nabiga risaaladii islaamka qur-aankii soo degayay diintii islaamka waxay ku tilmaamayaan fitno iyo balaayo fitnadaasina waxay leedahay jirid ay kasoo fusho jiridaasina waa nabiga fitnadaasina jiifku inay inay seexdaan bay u diiday way ladi waayeen maxaa jira dhinacoodii meeshay dhinaca dhulka dhigi lahaayeen ywaxay ahaatay waxay ahaatay meel qallafsan oo qodxo ku jiraan liyastacsiluu si ay xididka ugu siibaan ama jiridda ugu soo siibaan juduura alfitnati fitnada xididkeeda allatii fitnadaasoo aqadad wax qallafsan ka dhigtay madaajicahum meeshii ay seexan lahaayeen oo hurdada u diiday oy la lidi waayeen xasba zacmihim siday iyagu la tahay runtu sidaas maah way ka fogtahay amaa haddii binisbati loo eego lilmuslimiina muslimiintii xoggeeda haddaan milicsano fa ina albaaqiina wixii ku hadhay muslimiinta wixii ku hadhay oo minhum muslimiinta ka mida fii maka maka ku hadhay kaanuu waxay ahaayeen qaliiliina kuwa yar jiddan aad bay u yaraayeen wa kaanuu waxay ahaayeen imaa dawi sharafin dad sharaf iyo wa mancatin difaac kuwale inay ahaayeen oo niman aan lagu dhici karin inay ahaayeen kow ow amase muxtamiina kuwa isku badbaadiyey bijiwaari axadin nin ay magan galeen kuwa isku badbaadiyey inay yihiin dhaqanka carabta waxa ay ruux hadduu ruux magan galo lama taabanayn maxaa jira dagaal baa dhacay wa maca daalika iyadooy taasi jirto xataa dadkii madaxda ahaa iyo dadkii maganta dadka kale ugu jiray kaanuu waxay ahaayeen yukhfuuna kuwa iska qarsada islaamahum islaamkooda iska qarsan jireen wayabtaciduuna waxay ka fogaan jireen oo iska qarin jireen can acyuni duuqaati kuwan xagjirka ah indhahooda iska qarin jireen biqadri limkaani intii ay suurtagal tahayba walaakina hase ahatee maca haadi lxiidati feejignaantan oo jirta walxadari digtoonaantan oo jirta labada iyagoo ku dhaqmaya lam yaslamuu ma aysan badbaadin kulla salaamati badbaado oo dhan mayna badbaadin min aladaa dhib ay ka badbaadaan waalkhasfi cadaab iyo dhibaato iyo silic ay ka badbaadaan waljawri iyo gardaro la gardaraysto iyo dhibaato loo geysto waa kalimaad isku wada dhadhow wa amaa rasuulullaahi haddaan milicsano xagga rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam faqad kaana wuxuu ahaa yusallii kii tukada wa yacbudu allaha allana caabuda amaama acyuni duqaati kuwa mushrikiinta ee xag jirka ah indhahooda hortooda ayuu ku cibaadaysan jiray oo ku tukan jiray wayadcuu ila allaahi allana dadka ayuu ugu yeedhi jiray ilaa alle iyo diintiisa siran si qarsoodi ah wa jahran si badheedh ah labadaba laa yamnacuhu kama horjoogsanaynin oo uma diidaynin can daalika arrintaa maanicun wax ka manciya oo ka celiyaay ma jirin walaa yasrifuhu kamana leexinaynin canhu dacwada uu dadka diinta gaadhsiiyo shay-un cidina id sababtu maxay tahay ay taasi u dhacday kaana wuxuu ah rasuulku daalika kaas oo inuu saas dadka diinta gaadhsiiyo min jumlati tabliiqi risaalati illaahi risaalada ilaahay gaadhsiinteeda yay ka mid tahayba gaadhsii baa la yidhi ilaahay baa ku ilaalinaya mundu laga soo bilaabma amarahu llaahu alla uu amray subxaanahu wa tacaala uu ku amray biqowlihi fasdac bimaa tu'mar layidhi fasdac caddayso oo daboolka ka qaad bimaa tu'maru waxa lagu amray wa acrid cala almushrikiina iskaga jeesa mushrikiintana inaa kafaynaaka almustahziina aayad kale waa tii lagu yidhi wabidaalika sidaa daraaddeed kaana waxaa ahaa yumkinu mid ay suurtagal u tahay lilmushrikiina mushrikiintii an yatacaraduu lahu rasuulka inay fara saaraan tanaa hadda laga wadaa an yatacaraduu lahu inay u bambaxaan oo ay fara saaraan idaa araaduu markay doonaan walam yakun muusan ahayn fi daahiri sida muuqata inta muuqata maysan ahayn maa yaxuulu wax kala dhex gala beynahum gaaladii iyo wa beyna maa yuriiduuna wax ay doonayaan oo aynay nabiga fara saaraan wax ka celinaya ma jiro ilaa maa wixii kaana ahaaday lahu rasuulka u sugnaaday oo min alxishmati haybad iyo walwaqaari culays iyo sharaf iyo haybad ah waa isku mid labadan eran way isku dhadhow yihiin kow iyo wamaa wixii kaana ahaaday arrintan horaan uga soo hadalay iyo wamaa wixii kaana ahaaday liabi aalib abi aalib wixii u sugnaaday oo min addimmati magangelintii uu magangeliyey ah iyo walixtiraami oo dimmadiisa wuxuu magangeliyey ay ay xushmaynayaan iyo walixtiraami xurmada iyo xushmada isaga ay u hayaan kow iyo wamaa wixii kaanuu ahaayeen yakhaafuunahu kuwa ka baqa oo min maqabati suui tasarufaatihim habdhaqankooda oo hadday rasuulka fara saaraan taa unbaa hadda laga wadaaye farasaarkoodaas xumaanta ka dhalata iyo natiijada ka dhalata iyo cidhibteeda aan laga warqabin ay ka cabsanayeen dagaal lagu hoobto inuu magaalada maka ka dhaco dagaal sokeeye ah wamaa kaanuu wamaa wixii kaanuu ay ahaayeen yakhaafuunahu kuwa ka cabsada ama ka baqa oo min maqabati suui tasarufaatihim habdhaqankooda xun oo inay nabiga farasaaraan ah midhaha cawaaqibta ka dhalata xumaanteeda ay ka baqayeen taas oo kusoo ururaysa maxay tahay wa min ijtimaaci bani haashim reer bani haashim oo u midooba calayhim iyaga la dagaalankooda u midooba ilaa ana kula daalika intaas oo dhan iyadoo ay xeerinayaan intaas oo dhan iyadoo ay xeerinayaan oo jirto lam yacud ma uusan sii ahaanin weeye lam yacud lahu uma uusan sugnaanin atharuhu raadkiisii almatluubu ee loo baahnaa raadkii la rabay intaasoo dhan hadda uma jiro fii nufuusihim naftooda micnihii waxa weeye caycay dhaaftay gees qaba intaasoo dhan maaragtay muddo ayay xeerinayeen haddase diyaar waxay u yihiin wax kasta oo dhici ha dhaco cirku ha soo dumo ilaahu cirkuna ha soo dume arrintan inayna u adkaysan karaynin marka intaasoo xurmadii nabiga ay u hayeen tii abutaalib ay u hayeen hadday nabiga farasaaraan dhibaatada ka dhalanaysa oo iyadana ka baqayeen reer bani haashim oo intuu u midooba la dagaalama cawaaqibka ka dhalanaya intaasoo dhan iyagoo ka cabsanayeen intaas hadda waxay noqotay waxaan agtooda qiimo ku fadhinin ilaa hase ahaatee ana kulla daalika intaasoo dhan lam yacud uma sugnaanin lahu isaga atharuhu saamayntiisii ama raadkiisii almatluubu ee la rabay fii nufuusihim nafyaalkooda hadda wax saamayna kumale wuu soo gudbay balaqa saylu zuba bay tidha carabtu karkaarkii way soo dhaafeen biyuhu miyaa la celin karaa mane halkaa yimaadiin lama celin karo id markaas badda uu waxay bilaabeen yastakfuuna ow yastakhifuuna inay fududaystaan yastakhifuuna inay fududaystaan oo wax fudud ay ka dhigaan bihi intaasoo dhan intaa oo idan ee afartaa qodob oo sharafta nabigu uu leeyahay abu aalib xurmadii loo hayay hadday hadda dhibaato la yimaadiin cawaaqibka xum ee ka dhalan kara reer bani haashim oo u midoobi kara yacni afartaa qodob oo dhan way la fududaatay marka yastakhifuuna inay fududaystaan bihi intaba mundu laga soo bilaabo shacaru ay dareemeen binhiyaari kayaanihim qarankoodii iyo jiritaankoodii inuu dumay qarankoodii iyo jiritaankoodii inuu dumay alwathaniyu ee wathaniga ku dhisnaa iyo wa zacaamatuhum hoggaankoodii addiiniyatu ee diineed amaama dacwatihi rasuulka dacwadiisa horteeda inay toodii duntay oy hadda caalami noqotay oy qaarado kaleba u gudubtay wa mimaa wixii waxaa ka mida rawad ay noo soo warisay ay nooga sheekaysay lanaa inaga kutubu sunnati kutubaha axaadiista nabiga iyo wasiirati iyo kuwa taariikh nololeedka nabiga ka sheekeeya oo min al axdaathi dhacdooyina allatii dhacdooyinkaasoo tashhadu ka markhaati faca ka markhaati furaysa ama ka markhaati kacaysa al qaraa-ina waxyaabaha wax ku tusinaya een ka mid ahayn qaraa-inka waan ka soo hadalay waa wixii shay ku tusinaya laakiin isagu aan ka mid ahayn waxay intaasoo dhan ina tusinayaa bi-annaha arrintani oo arrimahan hadda aan ka hadlayno waqacad inay dhacday fii haadihi alfatrati fatradan iyada ah inay dhacday waxyaabaha ina tusinaysa waxaa ka mid a kow waxyaabaha ay sameeyeen waa kuwa nin xunxunka ah oo lagu damcay rasuulka in wax la yeeleeyo wa mimaa wixii waxaa ka mida rawad ay inooga sheekaysay oo inoo warisay lanaa inaga kutubu sunnati kutubaha xadiista nabiga ka sheekaysa iyo wasiirati kutubaha siirada ahee ka sheekeeya taariikh nololeedka nabiga min al axdaathi dhacdooyina allatii dhacdooyinkaasoo tashhadu lqaraa-inu waxyaabaha la socdaay ee iyaga ku tusiyaay ay ku tusinayaan ay ka markhaati kacayaan biannahaa waqacad inay dhacday fii haadihi alfatrati fatradan waxaa ka mida kow anna cutbata anna dhe cutayba ninka cutayba laydhaha ibnu abilahab ee abilahab dhalay ee maalin sida xun u furay gabadhii nabiga ataa yowman maalin buu wuxuu u yimid rasuulallaahi rasuulka ilaahay buu u yimid fa qaala wuxuu ku yidhi ana anigu akfuru waxaan ku kufrinayaa binnajmi idaa hawa qur-aanku ku jeesjeesayaa wa biladii kiina waan ku kufrinayaa danaa fatadallaa uma markaa kasi kadib ujeedada laga lahaa waatan tasallata wuxuu weeraray calayhi rasuulka biladaa xumaan ayuu ku fara saaray wa shaqa wuxuu jeexay qamiisahu rasuulka qamiiskiisii wa tafala fii wajhi rasuulka wejigiisana candhuuf buu ku tufay ilaa hasaate ana albusaaqa candhuuftii xunta ahayd uu soo tufay lam yaqa calayhi rasuulka kuma dhicin ilaahay baa ka dalfiyey waxayna idin markuu kaasi waxaa sameeyey dacaa calayhi waxaa habaaray annabiyu nabiga ayaa habaaray wa qaala wuxuu ku yidhi allaahuma allahyow sallid calayhi ku dir kalban ay oo min kilaabika addoommadaada ka mida ilaahu ku dirkan waqad istujiiba waa la ajiibay oo waa la aqbalay ducaa'uhu nabiga habaarkiisii sala allahu calayhi wasalam oo maxaa dhacay faqad dhab ahaantii kharaja wuu baxay cutayba ithra daalika arrintaa xun markuu sameeyey dabadeed fii nafarin koox isagoo la socda oo min qurayshin quraysha ayuu baxay isagoo socoto ah wuxuu aaday shaam buu aaday falamaa nazaluu markay ku degeen bizarqaa meesha zarqa la yidhahda hadda urdun bay ku taallaa zarqe eh oo min ashaami shaam ka mid a shaam urdunna shaam bay ka mid tahay eh taafa bihim waxaa ku soo wareegay al sadu libaax tilka leyla habeen habeenada ka mid a fa jacala wuxuu bilaabay cutayba yaquulu inuu yidhaahdo yaa weyla akhii alla hoogay walaalkii walaalkay hoogiye huwa wallaahi baan ku dhaartay libaaxaasi aakilii kii i cuno weeye kamaa sidii dacaa iigu habaaray muxamedun calaya sidii iigu habaaray qatalanii maxamed baa idilay buu yidhi wahuwa bimaka isagoo maka jooga wa ana bishaami anna aan shaam joogo uma markaa kadib jacaluu waxay yeeleen nimankii safarka ahaa hu cutayba beynahum dhexdooda ayay seexiyeen annagaa ku waardeynayna halkan seexaa layidhi wanaamuu way seexdeen min xawlihi hareerihiisa walaakin hase atee jaa al asadu libaaxi yaa yimid wa takhadaahum wuu ka soo wada tallaabsaday ilayhi isaga ayuu u soo tallaabsaday fa daqama ra'sahu madaxiisa ayuu burbursaday uu la tegay daqama ra'sahu madaxiisa ayuu juumjuumsaday wa minhaa waxaa ka mid a waxyaabaha ay sameeyeen maa dukira wixii la sheegay oo anna cuqbata ibna abi mucayd ninka la yidhaah wada'a inuu isku taagay calaa raqabatihi rasuulka qoortiisa ashariifati ashrafta badan wa huwa isaga oo saajidun sujuudan sujuudsan xanuunkeeda waad garan kartaa adigoo sujuudsan haddii qoorta la ysaga kaa taago oo dhulka lagugu namo xanuunkeeda waad garanaysaa xataa intii ayuu isku taagay kaadad ay sigtayba caynaahu labadiisa indhood tabsuraani tabrusaani inay bannaanka usoo baxaan wa mimaa wixii ka mid a ay sameeyeen lacnatullaahi calayk dheh dadkii beder lagu dilay buu ku jiraa wa mimaa waxaa ka mid a yadullu ku tusinaya calaa anna tuqaatahum quraysh kuwooda xagjirka iyo kaanuu inay ahaayeen yuriiduuna kuwa doonaya qatlahu rasuulka dilkiisa maa wixii ayaa ka mid a rawaahu uu wariyey ibnu isxaaq uu wariyey can cabdilaahi bni camr ibn alcaas uu ka wariyey qaala cabdulaahi bni camr ibncaas wuxuu yidhi anoo wiil yara qaala wuxuu yidhi xadartuhum waan soo xaadiray buu yidhi jamcan muxi xadartuhum quraysh yaan soo xaadiray buu yidhi waan imid xadartuhum waan u imid quraysh baan u imid waqad ijtamacuu fi lxijri meesha xijri ismaaciil la yidhaahdo kacbada agteeda meesha lagu tego ama iyagoo halkaas fadhiya oo ku ururay yaanu imid buu yidhi fadakaruu waxay soo hadal qaadeen rasuulallaahi rasuulka ilaahay bay soo hadal qaadeen fa qaaluu waxay idhaheen maa ra'aynaa maynaan arkin midla maa sabarnaa intaynu u adkaysannay calayhi isaga min amri haada arajuli ninkan arrimihiisa intaynu u adkaysanay weligeen waxaynu u adkaysana maynaan arkin bay yidhaheen laqad sabarnaa waxaan u adkaysanay minhu ninka xaggiisa calaa amrin cadiimin arrin weyn baynu ninka ugu adkaysanay iyagoo marka warkaa leh oo iscaraadinaya oo iskicinaya fa baynamaa waqti hum iyagu kadaalika sidaas ay yihiin id isla markaa dalaca waxaa soo baxay rasuulullaahi rasuulka ilaahay ayaas ku soo baxay fa aqbala wuu soo qaabilay yamshi isagoo soo socda xata stalama ilaa uu ka taabsado alrukna xajaril aswadkii uma markaa kadib mara bihim nimankiibuu haddana soo maray daa'ifan isagoo dawaafaya bilbeyti kacbada fa khamasuuhu way caayeen bibacdi alqowli hadallo qaarkood aan aniga aana maqlaynin ayay ku caayeen fa caraftu waan ogaaday buu yihi waan gartay waan fahmay oo waan kasay daalika inay caayeen fii wejhi rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam rasuulka ilaahay wejigiisa ayaan ka gartay inay waxan ku yidhaahdeen buu yihi falamaa markii mara bihim haddana uu soo maray athaaniyata markii labaad khamasuuhu haddana way caayeen bimilihaa tii oo kale fa caraftu waan gartay buu yidhi daalika arrintaa fii wejihi uma haddana mara bihim wuu soo maray athaalitata mar saddexaad fa khamasuuhu haddana bimilihaa fa waqafa markaasu istaagay uu istaagay rasuulku uma qaala wuxuu yidhi atasmacuuna ma maqlaysaan yaa macshara quraysh quraysh ma maqlaysaan amaa waladii allihii baan ku dhaartay nafsii biyadihi naftaydu ay gacantiisa ku sugan tahay laqad ji'tukum waxaan idinla imid bidabxi gowrac fa akhadat waxay qabatay fa akhadat waxaa qabatay alqowma nimankii meesha fadhiyay kelimatuhu kelimadiisii unbaa qabatay dhab xataa intii bay qabatay maa minhum ka mid ma ah rajulunin ilaa hadduu ka mid yahay ka-annamaa calaa ra'sihi waxaad moodaa buu ihi in madaxiisa daa'irun shimbiri waaqicun uu ku soo dhacayo uu kusoo degayo way wada hogteenuun kelmaddii unbaa wada qabatay iyagoo dhan way wada sakhraameen hybnosiskalay galeen xataa ina ashaddahum kii ugu dhibka badnaa ee uga afku xumaa oo maaragtay fiihi rasuulka ugu afxumaa ee ugu darnaa la yarfa-hu uu iska sasabayay way iska sasabeen hadal macaan yay dhahayaanoo sasaba ah biaxsani maa yajid wuxuu heli karo erayada ugu macaan ee ugu qabow ee ugu edabta badan uu heli karo ayuu ku sasabayay rasuulka markuu rasuulku saa yidhi wayaquulu wuxuu dhahayay insarif iska noqoya abalqaasim abalqaasimo fa wallaahi baan ku dhaaranay maa kunta maadan ahaan jirin weligaa jahuulan qof dadka caaya ama hadal xum yidhaahdo weligaa maadan ahaan jirine iska noqo bay yidhaheen falamaa kaana uu ahaaday alqaddu berri maalintaa hore waxma dhicin maalintii labaad falamaa markii weli warka waxaa wata cabdulaahi ibni camr alcaas falamaa markii kaana uu ahaaday alqaddu berri ijtamacuu haddana way soo urareen kadaalika sidaasoo kale yadkuruuna iyaga oo soo qaadaya oo sheegsheegaya amrahu rasuulka arrintiisi id isla markaa haddana dalaca calayhim wuu ku soo baxay fa wahabuu ilayhi way ku soo boodeen wahbata rajulin waaxid bootin hal nin oo kale ayay ku wada boodeen hal mar ayaa lagu yaacay wa axaatuu bihi way isku soo gadaameen falaqad ra-aytu waxaan arkay buu ihi rajulan nin oo minhum iyaga ka mid a oo akhada dhab siiyey oo qabtay bimajaamiici ridaa'ihi go-i uu sitay ayuu halkaas qoorta ah ayuu kaga wareejiyey halkaasuu qabtay oo in naftaba in neeftaba inintuu ku celiyo uu ceejiyo uu xamaga qabto uu dhinto saasay rabeen wa qaama waxaa soo kacay markaa oo yimid abuubakar yaa duunahu isagaa sokodiisu istaagay abuubakar baa ka celiyay nimankii wa huwa yabki isagoo ooya wayaquulu dha ataqtuluuna war ma waxaad dilaysaan rajulan an yaquula rabbi allah maxaad ku haysataan ninkan ma rabbigaybaa allahay waa rabbigay inuu yidhi maad ku haysataan uma insarafuu canhu way ka kala dareereen qaala ibnu camr wuxuu yidhi fa ina daalika kaasi la ashaddu maa ra'aytu waxaan arkay kii ugu daraa weeye oo qurayshan qurayshoo naaluu minhu rasuulka waxyeeleeyey qadu weligay arrintan waxaa kaloo ka hadlay bukhaari baa ka hadlay isna wa fii riwaayati lbukhaari waxaa ku sugan can curwat ibni zubayr qaala wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyey ibnu ibnu camr ibn cas baan waxaan weydiiyey baan waxaan weydiiyey buu yidhi oon ku idhi akhbirnii waxaad ii sheegtaa biashadda shay-in shayka ugu dhibka badan ee ugu xun oo sanacahu lmushrikuuna mushrikiintu ay ku sameeyeen binabiyi nabiga qaali wuxuu yidhi baynaa waqti annabiyu nabigu yusalli uu tukanayo fii xijri lkacbati kacbada hadqodaalkeeda ama xijrigeeda uu ku tukanayay id markaas aqbala waxaa soo aaday cuqbatu cuqbatu ibnu abi mucayd baa soo aaday fa wadaca thawbahu go uu watay yuu fii cunuqihi rasuulka qoorta ugu qabtay fa khanaqahu wuu mirjiyey ama wuu ceejiyey khanqan mirjin ama ceejin shadiidan oo daran fa aqbala abuubakar abuubakar baa soo qaabilay oo yimid xataa akhada bimankibayhi ilaa uu labada garab ka qabto uu kala tuuray wa dafaca uu ka tuuray can nabiyi nabiga uu ka tuuray oo wa qaala uu yihi ataqtuluuna rajulan warma waxaad dilaysaan nin an yaquula rabbi allah inuu yidhi oo keliyata rabbi allah miyaad nin ku dilaysaan wa fii xadiidi asmaa asmaa idina ka hadashay xadiidkeeda waxaa ku sugan fa ata sariikhu qayladii ayaa u timid ilaa abibakrin abibakr markaa masjidka kuma jirin laakiin waa loo soo qayliyey fa ataa waxaa u yimid asariiqu qayladii ruux qaylinaya yani ruux digaya qayladii ilaa abibakr ba u timid fa qaala ruuxii qaylinaya wuxuu ku yidhi adrik saaxibaka war soo gaadh saaxiibkaa waa la dilay fa kharaja wuu baxay abuubakar min cindinaa agtayada ayuu ka baxay wa calayhi isaga oo hadaa'iru arbaca hadaa'iru arbac afar meeloo timihiisa aanu u dabnay timaha la dabo ayaa la yidhaha hadaa'ir afar dabno yuu lahaa malaha waa loo dabi rabay kadib waa la maaragtay waa loo dhaqi lahaa waa caruurtiisii waqti ma oodin markii yidhi rasuulkii baa la haystaa wuu soo baxay fa kharaja wuu soo baxay wahuwa yaquulu isagoo leh ataqtuluuna rajulan warnama nin baad dilaysaan an yaquula rabbi allaahu inuu yidhi bes miyaad ku dilaysaan falahu way ka jeesteen canhu rasuulka way ka jeesteen wa aqbaluu calaa bakrin abibakar bay ku jeesteen fa rajaca ilayna wuu noo soo laabtay baa jidhi laa namusu annagoon taabanaynin shay-an wax oo min khadaa'irihi ee ka mid a timihii loo tidcay ay afarta ahaa ilaa rajac macanaa wuu soo ga-ay yani way jiideen kuwii bay jiideenoo marka tin isku xidhan oo lagu jiiday ilaa ay soo go-do xanuunkeeda intuu leegyahay waad garanaysaa marka taasina waxay ka mid ahayd waxyaabihii muujinayay inay mar isku da inay isku dayeen inay rasuulka dilaanba ay ka takhalusaan marka darsigana intaas ayaan kusoo koobaynaa wasala allahu wasalama calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalim